colombo labadii maalmood ee ugu dambeysay magaalada addis ababa si weyn ayaa looga dareemayay oo waxaad arkeysaa xataa markaad magaalada dhex martid in calaamado muujinayo iyo soo dhaweyntii iyo kontanguurada ay ku dhegan yihiin boorar fara badan afar iyo labaatankii saac ugu dambeeyena aada ay ugu soo qulqulayeen magaalada addis ababa mas-uuliyiinta wadamada africa iyo wadamada kale ee lagu casumay sida tooska uga qeyb galayo munaasabada maanta ee ka furmaysa magaalada tan addis ababa gaar ahaan xarunta midooda africa marka si weyn ayaa maalmihii ugu dambeysay loo dareemayay slogans ay ku qoran yihiin africa iyo inay habboon tahay midownaantan inay sii ahaato inuu wada shaqeyntooda uu jiro ay ka muuqanayaan ayaa wadooyinka waaweyn ka muuqanayay marka sidoo kaleeto waxaa lagu casumay oo kasoo qeyb galayo marka lagu daro macal mas-uuliyiinta wadamada africa ilaa boqol iyo sideed madaxweyne ayaa la sheegay in xafladda ay maanta bilaabaneysa oo la filayo kow iyo tobanka subaxnimo inay ka furanto hoolka ama xarunta weyn ee midooda africa inay kasoo qeyb geli doonaan maalmihii ugu dambeysayna si weyn ayaa arrintaas looga dareemayay nuux muuse dowladda etoobiya gaar ahaan magaalada addis ababa caasimadda dalkaas oo xafladahan waaweyn ay ka dhacayaan sidee bay ugu diyaar garoobeen xagga ammaanka iyo martigelinta wufuudda caalamiga ee imanaya labadii maalmood ugu dambeysay marka laga soo tago wadooyinka calaamadaha laga muujinayay iyo calamada wadamada africa oo dhan oo wadooyinka waaweyn ee magaalada addis ababa ee ka muuqanaya amnigoo kaleeto ciidamada federaalka ayaa labadii maalmood ugu dambeysay waxay ka muuqanayeen wadooyinka waaweyn iyagana oo habeen iyo maalin ay taagan yihiin iyo gaadiidkii iyo booliiskii oo lagu sheegayay in amnigii si weyn loo adkeynayo maadaama madaxweyneyaal fara badan ay dalka imaanayaan wafuud kale oo aada u fara badan oo dhowr kun oo qof oo iyagana ay kasoo qeyb galayaan barnaamijkan xarunta midooda africa oo kaleeto oo shalay galab aanu booqanay ilaa iyo xalay fiidkii aan joognay waxaan ku arkayna mas-uuliyiin aada u fara badan oo xataa mas-uuliyiintii soomaaliya ay ka muuqdeen sida wasiirada arrimaha dibadda ay ku sheegayaan in xafladan maanta bilaabanayso ay tahay xaflad aada u qiimo weyn xaflad aada loo soo abaabulay xaflad aada looga shaqeeyey oo indhahanan ay qabanayeen in si wanaagsan looga shaqeeyay oo muddooyinkii ugu dambeysana si aada ah loo laisku xilsaaray in muxuu ahaa xafladan ay hirgasho marka waa xaflad ka duwan xafladihii hore markay noqoto dhinaca technolojiyada oo kaleeto waa xaflad haddana colombo ay ka qeyb galayaan oo lagu casumay in ka qeyb galaan sanadkan suxufiyiin soomaaliyeed oo kor u dhaafaya ilaa iyo soddon suxufi oo soomaaliyeed oo loogu talagalay inay xafladan ay tabin doonaan oo hay-adahooda warbaahinta ay u tabinayaan muxuu ahaye lagu soo dhaweeyey sida suxufiyiinta kale caalamiga ah ayagana ay uga qeyb galayaan ay uga qeyb geli doonaan tan maanta bilaabanayso iyo lix iyo labaatanka iyo toddoba iyo labaatanka oo mas-uuliyiinta africana ay kulan ay ka yeelan doonaan xaaladaha africa ay uga hadli doonaanna ay munaasabada maanta dhacaysa ay ku xigi doonto ugu dambeyntii nuux muuse haddii aad magaalada dhex mushaaxday dareenka dadka etoobiyaanka sidee u arkaan xafladahan waaweyn oo dalkooda ay ka dhacayaan waad dareemi kartaa markaad dadka dhex marto oo kaleeto qof kasta wuxuu ku leeyahay ma waxaa tahay gaar ahaan dadkan dalkan u dhashay ma waxaa tahay ergada kasoo qeyb galayso kusoo dhawow waa ku faraxsannahay ama markay arkaan ergada oo wato kaararkii ergada ahaa oo surka u suran yahay suxufiyiinta oo kaleeto ay wataan kuwii loogu talagalay inay isticmaalaan markay arkaan qof walba wuxuu leeyahay kusoo dhawow waa ku faraxsannahay in halkan lagu qabto sloganadoo kale waxaa ka muuqdo waxaan nahay african midooda africa waa noo muhiim wadooyinkay ku dhegan tahay oo dad afrikaana ayaa la yareeyo afrikaana sawiradooda ay ku dhegan yihiin oo la muujinayo qiimaha africa ay leeyihiin iyo dadkan madow ee afrikaanka ah qiimaha ay leeyihiin iyo siday isugu kalsoon yihiin ciidanka laftirkoodii si maaragtay discibliin ah ay dadka ula hadlayaan iyadoo aysan jirin in qofkan la dhibaateynayn laleeyahay halkee u baahan tahay dhinacee tegeysaa halkeed eed rabtaa inaad qaabishid marka waa soo dhaweyn xataa ergooyinka kale iyo madaxda soomaalida ee ka qeybgeli jiray shirarkan oo kale hore ay leeyihiin waa mid ka duwan oo sanadkan hadda la muujinayo